subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa washington intooda badan muslimiinta caalamka ayaa waxaa maanta u bilowday maalintii koowaad ee tobanka maalmood ee ugu dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan maalmahan ayaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu qeyrka badan bishan ramadaan haddaba waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa fadliga tobanka dambe ee ramadaan ka wareystay sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada seattle ee dalka maraykanka ugu horreyn sheekha ayaa ka hadlaya sababta keentay in maalintii koowaad ee ramadaan ay muslimiintu isku khilaafaan
bismilah wasala allahuma wasalam calaa nabiyina masaxbi ajmaciin dhammaan walaalaha codkayga maqlaya o dhan waa idin wada salaamay waxaana dhahayaa taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal arrinta nuur bisha sidaa ogsoon tihiin wadamada muslimka iyo afrikaba lagama arag maalintii arbacada ahayd bishu lix iyo toban ay ahayd bisha juun laakiin waxaa laga arkay maraykanka marka sidaas darteed annagu waa ku soonnay insha allahu tacaala dadka kalena dhibaato arrintaas ma laho de maynan arag iyagu maalinta ay dhammaanaysana insha allahu tacaala hadday naga hor arkaan oo iyaga ilan xagga naga jiro naga qoraxdu naga hor dhacaysaaye waan ku qasbannahay inaan la afurno haddii kalena annagu waa inaan sugno ilaa gabalku uu nooga dhaco waa ka dambaynaa waa xadiidkii suumuu liru'yati wafturuu liru'yati dadka muslimiintii meel ay joogaanba waa isku wada mid meel alla meeshii laga sheego oo dad lagu kalsoon yahay ay arkaan waa lagu soomayaa sidaas darteed insha allahu tacaala maalintii arbacadu lix iyo tobanka ayd bay bilaabatay bishu isniinta dambe oo bishan juun koob iyo toban ay tahayna waa habeenka toddobiiyo labaatanka ay u tahay dadkii arbacada soomay waayahay doctor sheekh axmed nuur waxaa bilowday tobankii dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan marka fadliga ku jiro bishan maaragtay tobanka dambe ee bisha ramadaan bal adigoo soo koobaya noo faahfaahay fadliga ku jira bishan nuuro waa aad iyo aad buu u wen yahay waxaana daliilku waa allah subxaana watacaala qur-aankiisa uga hadlay ina anzalnaahu fi leylati alqadri wamaa adraaka ma leylat lqadri leylat lqadri khayru min alfi shahrin buu rabbi leeyahay waa bil habeen ku jiraaye uu ka fadli badan yahay kun bilood oo lagu qadaray siddeetan iyo dhowr sano taasi marka waa jaanis weyn waa habeen mubaarak ilaahay ku sheegay subxaana watacaala ina anzalnaahu fi leylati mubaarak waa habeen ay soo degaan malaa'igtu waa habeen nabadgelye ah waa habeen umuurta lakala xukumo waxa la wixii sanadka soo socda imaan doona marka rasuulku sala allahu alayhi waaalih wasalam habeenkaa fadliga badan ee leylatulqadri ee ku dhex jira wuxuu yidhi ka raadiya tobanka dambe markay tahay koob iyo labaatan bishu saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam wuu dadaali jiray si uuna bisha inta kale u dadaalin buu tobankan u dadaali jiray guntiga ayuu adkaysan jiray taasoo laga wado inuu kasoo dheeraan jiray guryaha iyo sidaas oo kale reerka waa kicin jiray waa noolayn jiray habeenka isaga ah wuxuu nebiga qofkii ku dadaalaya o ku dadaal toddobada dambe weliba kusii dadaal gaar ahaan habeenka toddoba iyo labaatanka ah haddii allah subxaana watacaala uu waafajiyo qofka ducada la dhahayana waxaa weeye allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii oo rasuulku caaisha uu baray sala allahu alayhi waaalih wasalam doctor sheekh axmed nuur zakaatulfitriga ayaa isna ku jira tobanka dambe maaragtay bisha barakeysan ee ramadaan marka yaa la siinayaa yuu ku waajibaa goorma ayaana la bixiyaa
zakaatulfitrigu horta waa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam baa waajibiyey oo farada rasuulullahi sala alla alay slam zakat alfitri saaca min tamrin aw saaca min shaciirin cala alcabdi walquri waldakari walunha walsagiiri walkabiiri min almuslimiin xadiiska imaam bukhaari soo saaray waa waajib rasuulku uu sheegay sala allahu alay wasalam waxa la bixinayo waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala wuxuu ku waajibayaa qof kasta oo habeenkaa isaga ah jooga oo ama kii dhashay xitaa habeenkaa isaga ah xitaa salafkii cumaan bnu cafaan ilmaha uurka ku jira waa laga bixin jiray qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar qof kastoo muslimiinta ka tirsan waa in laga bixiyo waxaa la bixinayaay taqriiban waa saddex kiilo waxaa la bixina waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala dadka la siinaya waa dadka mustaxiqiinta oo mutay oo masaakiinta ah baa la siinayaa xilliga ugu habboon oo la bixinayaay waa maalinta ciiddaa salaada ciid inta aan weli la tukanin way dhici kartaa in maalin iyo laba maalmood ka horna lasii bixiyo dadka waxa la siinayana waa raashin sida raajixa ah haddii lacag xitaa la diro waa ogahay dadku lacag bay dirayaan laakiin waxaa habboon si khilaafka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gado raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciiddaa salaada intaan la tukanin maalin iyo ka horna waa la bixin karaa kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada seattle washington ee dalkan maraykanka